waxaa dadka kala hagi karana waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo de waxaa weya nin waliba dhibaatadu intaay u joogta u gaadhaysa maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka gada inaan u yara kaadino bal hal tartiib aan u xalino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badanoo ka mida maanta ay shabaab gacanta u galeen kuwa ay ku ururinayeen baadheere lahaa ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaabku soo sawirayaan oo ka heleen xoog cusub oo u soo kordhay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo waddanka lala waxaynaya waxaan odhan lahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ha u fakareen ha xusuusteen ha garteen waddankaani shalay waxa uu soo maray iyo maanta meeshu taagan yahay iyo waxa lagu sii socon karaya waxa ay tahay jubbaland waa dowlad goboleed ka mida dowladda federaalka ee soomaaliya xaqa dastuuriga ee lagu kala bixi karaana cid waliba waxeeda ku waxaysan kartaa